barakacyaasha jubbaland waxay ka mid yihiin barakacyaasha soomaaliyeed waxay si qasaba uga soo hayaameen guryahooda sababo la xiriira colaado abaaro fatahaado jubbaland waxay ka mid tahay meelaha kala duwan ee lagu martigeliyey barakacyaasha barakacyaasha soo gaaray deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ee martigelinta loo sameeyey waxa ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan sida kuwa ka yimid gobollada jubbada hoose jubbada dhexe gado iyo qaybo ka mid a gobollada baay iyo bakool hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland waxa ay ka mid tahay hay-adaha sida weyn uga warqaba barakacyaasha ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay dadaal xooggan ku bixisaa sidii ay u noolaan lahaayeen barakacyaashaasi una heli lahaayeen meelihii ay ku noolaan lahaayeen haddaba guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland cali aadan cali ayaa ka warbixiya nolosha ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa lagu noolaa xoogaa yar oo ay soomaalidu u taqaano lafaha ay w f b ay bixiso ayaa lagu noola ilaa iyo haddeer bishii koowaad ilaa bisha maanta toddobaad oo maanta dhowr iyo labaatanka maraysa weli lafihii lama hayo hawshii dee waa lagu jiraa in muddo aba u n w f b waxay ururinaysa xog ururin bay waday oo halkan waxay ka diiwaangelinaysay kismaayo fayskii koowaad ilaa toban kun oo qoys xagga banaankana waxaa laga fayskii labaad koowaad laga diiwaangelina ilaa shan iyo toban kun oo qoys fayskii labaad baa hadda dhammaaday insha allah markaa inay howlgeli doonaan mar dhow oo dadkii ku guulaysadee maaha micnuhu waxaa weye dadka hadda fariinta halkaan aan u diraya waxay tahay markii w f b hawsha ay qabanaysay xog ururinta v b t baa layihahda waxaa weye vulnerability basid baa layihahdaa vulnerabilityga markii la sameynayay assessmentigiisa dad baa u qaatay lafa in la cusboonaysiinayo u qaatay lafa lama cusboonaysiinaynin weli waa lasii qiimeynaya qofka kastoo diiwaanka galay micnaheedu maaha inuu ku guulaysan doono waxaa la yidhahdo vulnerability ba yani sida loo kala liitaa wax loo kala helay af soomaaliya haddaan ku jilciyo masalan adiga tobanka caruurta le iyo aniga halka caruur qortay oo diiwaanka ii galay isku duruuf ma noqonayno marka waa la kala qiimeynayaa inta lasoo saaray hay-addu ay gaartay w f b in baa kasoo dhexbixi doonta intaa kasoo dhexbaxdayn insha allahu tacaala mar dhow waxaan rajaynaynaa lafahooda inay heli doonaan baan aada u rajaynaynaa marka caani yarayntaa mooyaane anagu dadaal nooma yara hay-adaha bartnerka la nahayna international local waxay ahaadaan iyo u n bana runtii waa la dadaalay laakiin caqabad oo xagga fundingka ayaa sanadkaana haysto ayaan wajahaynaa